bismi illaahi raxmaan iraxiim subax wanaagsan qodobada wararka saaka rediyo muqdisho idiihayana dhegeystayaal waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in haweenka soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarka bulshada islamarkaana ay door weyn ku lahaayeen dib u dhiska dalka waxaana uu ka dalbaday inay ka qayb qaataan u gurmashada dadka walaalahood ee abaartu saamaysay howlgallo ka dhana argixisada al-shabaab oo laga fuliyey degmada beleda xaawo ee gobolka galgado waa gobolka gadow ayaa lagu guulaystay in gacanta lagu soo dhigo laba ka tirsan maleeshiyaadka al-shabaab horjooge ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab oo isku soo dhiibay gacanta ciidamada dowladda ayaa ka hadlay waxyaabaha ku kalifa inuu isaga soo tago dhagarqabayaasha al-shabaab isagoo kuwa kalena ee ku haray dhanka al-shabaab ugu baaqay inay isaga soo tagaan oo ay soo dhiibaan gacanta ciidamada dowladda afar labaatankii saacii lasoo dhaafay ayaa tiro dad ah oo ku nool tuulo qiyaastii siddeed kilomitir u jirta degmada xudur ee xaruntu ah gobolka bakool uu soo ritay xanuunka shuwanbiyoodka iyagoo codsaday in kaalmo deg deg ah dadkaasi la gaarsiiyo abaarta ka jirta degaanada ku xeeran degmada balambal ee gobolka galgaduud ayaa lagu soo waramayaa in gabar dadka deegaanka ka mid ah ayaa u dhimatay gaajo iyo haraad sida ay warbaahinta qaranka u xaqiijiyeen dad u gurmaday qoyska ay ka baxday gabadhaasi xaflad lagu maamuusayay maalinta haweenka adduunka ee siddeedda maarso oo ay ka qayb galeen jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka maraykanka ayaa lagu qabtay magaalada colombos ohio ee dalkaasi maraykanka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta ayaa oo maanta kulan ku yeelanaya magaalada qaahira waxay kaga arrinsanayaan arrimo kala duwan oo ay ka mid tahay xaaladda ka taagan waddamada siiriya yemen iyo libiya iyo sidoo kale go-aanka dowladda maraykanka ay safaaradooda israa'il ugu wareejinayso dhanka magaalada qudus
waxaad ka dhegaysan kartaa haddii aad joogto muqdisho iyo nawaaxigeeda mawjadda fmk dherarkeedu yahay sagaashanka megahartis dhegaystayaasheenna ku kala nool qaaradaha afrika eshiya iyo yurub waxay si nadiifa nooga maqli karaan aalada satalaydka adduunkao dhan waxay si toosa nooga maqli karaan barta internetka qaybta life streaming guud ahaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa rediyo muqdisho ka dheeho boggeena rediyo muqdisho dotnet iyo ciwaanka aan ku leenahay facebooka rediyo muqdisho waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka
waa subax talaadaha taariikhdan u ka beegan tahay toddobada bisha saddexaad ee sanadka labada kun toddobiyo tobanka qodobada dhegeystayaal warkeena a ku maqasheen oo faahfaahsan waxaa ka mid ah ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in haweenka soomaaliyeed ay yihiin lafdhabarka bulshada islamarkaana ay door weyn ku lahayeen dib u dhiska dalka haatana looga baahan yahay inay gacan weyn ka geystaan horumarka dalkooda mudane xasan cali khayre ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa hadalkan ka jeediyey kadib kulan uula qaatay haweenka oo uu caddeeyey inay si buuxda u taageersiyihiin qoondada haweenka ee golayaasha qaranka isagoo kula dardaarmay in ay u midoobaan gaarista hadafkooda siyaasadeed islamarkaana ay door weyn ku yeeshaan talada iyo dib u dhiska dalka sidoo kale waxaa ugu baaqay inay ka qayb qaataan gurmashada walaalahood ay abaarta ku saameysay qaybo ka mid ah gobolada dalkeena soomaaliya
waxaan ogahay inay haweenka soomaaliyeed yihiin lafdhabarta shacabka maalintiina waan ka sheegay waxaa kaloon ogahay barakacay iyo dhibkii iyo dagaaladii iyo qixii aan soo marnay waxa ku soo dhibteedo inay idinka yihiin waxaan ognahay inta yar oo dalkan uu ku badbaaday idinka inay tahay waxaan idiin ballan qaadayaa maantay hortiina in dalka soomaaliyeed ay joogaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare arrinkaas aaminsan labadooda waan u sheegay madaxweynaha maanta inaan halkaan imaan doono aada ayuu ugu farxay wuxuuna yidhi salaan diiran iga gaarsiiya waxaana u gartay madaxweynuhu inuu kulligiin idin wada garanayo waara inaan ii sheego waan maqlay taladiinna inaan hadlo waajib iguma aha maanta waxay ahayd inaan intaan idin dhegeysto waayo wixii lagu dhaqmi lahaa oo wanaagsanaayo dhan idinkaa idiin sheegay idinkaa ii sheegay anigana ilaahay igu duulo kii qaatay taladiinna inaan maqlo waxaan idin ballan qaadayaa horta aniga iyo idinka inaan cidna inoo dhexaynayn waxaa kaloon idin ballan qaadayaa sidan haddaad u abaabulnaatiin inaad qayb ka noqonaysaan nidaamka duuliga ah ee dalka ka jira anigi iyo madaxweynuhu aan kalagiina maqli doono waxa aan rabno inaan ka tashano waa waxaas markaan isu nimaadno haddii ilaa yiraahdo Eh, xuquuq inaad ku leedihiin dowl- eh, xukuumadda waan ogahay xuquuqdiina in la dhowrana inay muhiim tahay dagaalkan aada soo gasheen oo sanadaha dheer aad ku soo jirteen oo miro dalkiisu uu hadda bilowday waxaan idinkula dardaarmayaa inaad sii dardar gelisaan waxaan idinkula dardaarmayaa inaadan ka niyad jebina maantana aada haysataan madaxdii garabkiina istaagaysa waxaan rabaa inaan idiin sheego waddankani maanta eh, waxaa ka jirta eh, abaar aada u bahan masiibo markay dhacdana dalka cidda u istaagtaa waa dumarka soomaaliyeed waa laydinku yaqaanaa horaa laydinkaga bartay eh, idinkaan qabyaalad ku shaqayn idinkaan isqoqobid ku shaqayn idinkaa iimaankiinu ka sugan yahay inta kale idinkaa wadaniniyadiinu ka sugan tahay dadka kale waxaan rabaa mar kale inaad hormuudka kan u noqotaan sidii dalkan looga samatabaxi lahay abaarta soo wajahay maalintii baarlamaan golaha shacabka hortiisaan ka istaagay waxaan sheegay in arinkana uu noqon doono shaqada ugu mugga weyn oon qaban doono maalmaha soo socda waxaad maalmahan ogtihiin inaan arrinkaas ku howlanaa waxaa kaloon rabaa inaan idiin sheego eh, sida guddoomiyaha isagoo mahadsan shaqada ay u hayaan uu noo sheegay idinkuna aada u haysaan in waxaan rabaa kulligeen intaan isu nimaadno aan dardar gelin shaqada aan dadka walaalaheena oo dhimanayo ugu gurmanayn waxaan rabaa eh, inaan idiin sheego in ay muhiim tahay cid kale oo dibadda naga jirta inaanan wax ka sugo waa inaan annagu isku tashanaa horta waxa aan haysanno marka aan iimaan ahaan u maarayno oo aan cadaalad ku dhaqanno oo aan musuq maasuqa iska ilaalino oo ammaanada shacabka nala kugu dhiibay annagu aan hormuud ka noqonno inaan ilaalino waana yeeli doonnaa haddii ilaa ilaala ballan aan idinka qaado
aad iyo aad umahadsan yahay ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayuu ahaa howlgallo ciidamada dowladda ay ka fuliyeen degmada beleda xaawe ee gobolkaasi gedo ayaa lagu soo waramaya inay gacanta ku dhigeen laba ka tirsan maleeshiyada al-shabaab oo halkaa falal amni daraa ka waday waa sida warkaan magaalada kismaayo nooga soo diray wariyeena aadan maxamed salaad
howladan ay ka wadaan ciidamada dowlad goboleedka jubbaland degmada baled xaawo ee gobolka gado ayaa waxaa lagu soo qabtay laba dhallinyaro ah kuwaas oo lagu soo eedeeyey in ay falal lidiga kuwa amniga ay ka wadeen degmada baled xaawo ee gobolka gado hay-adaha ammaanka ee dowlad goboleedka jubbaland ee ka howlgala degmada baled xaawo ayaana raggan iyo bastoolada ay wateen ka soo qabtay mid ka mid a xaafadaha magaalada baled xaawo sida ay saxaafadda u sheegeen taliyaha nabad sugidda gobolka gado ee jubbaland cali abshir xasan deer iyo sidoo kale guddoomiyaha degmada baled xaawo maxamuud xeed cismaan waxaana ay sheegeen in raggan ay falan lidigi kuwa amniga lagu eedeynayo kuwaas oo ay ka wadeen degmada baled xaawo baaritaanana hadda lagu hayo ilaahay baa mahad iska leh allihii na makaniyey oo nuu guuleeyey inaan ku guulaysanno kooxaha khawaarijta ee shabaab ee shirqool ay u soo maleegeen ee bulshada iyo shacabka ummaddan soomaaliyeed ee ku nool degmada beled xaawo ee fal ay ka geysteen oo ee ay bambo ay ku tuureen oday maaragtay nabadoon ahaa nabadoonnadii soo dhisay xildhibaanadii ee jubbaland ee ee ka qaybgalahayay xildhibaanada qaranka ee federaalka ka qaybgalahayay tiimkaana arkaysaan qalabkan bastooladahan watay ee tiim magaalada jooga oo u qorshaysnaa in ay laayaan dhammaan ergadii ee konton iyo kowda ama ergadii odayaasha ahayd ay soo dhistay xildhibaanada soo dhistay oo kismaayo tagtay qaybtii kismaayo tagta oo dhan odayaasha inay laayaan ayay ahayd aad arkaysaan meeshaan laba bastoolood baa taallo bastoolada ay aada waxa ugu laayeen midaan labada qasnadood wata wadato waayo ee makaarofta la yidhaahdo midaana teetee baa la yidhaahdaa ee iyo bambooyin ay isticmaalahayeen oo bambooyin gacanta laga tuuro bambada gacanta ah ilaahay mahaddiis waan ku guulaysanay ciidamada nabad sugidda ee wiilashaan wiilal yaryar oo qalbigoodi iyo aqligoodi la xaday oo dhibaato iyo dil dad walaalahooda ama waalidkooda loogu abaabulay ama lagu hanuuniyey waa iyaku garasho iyo aqli u kala go-ya maxaa ka imaan kara midna ma laha waa nimo yaryar oo dhallinyaro ah oo la rabo in la laqmiyo oo u mahadcelinaya taliyaha nabad sugidda gobolka godo cali xasan deer
maalmahan degmada barad xaawo ee gobolka gado waxaa ka soconayay howlgallo ay halkaa ka fulinayeen ciidamada nabad sugidda jubbaland kuwaas oo lagu baadigoobayo kooxaha nabadeedka ee ka wada deegaanadaasi falalka lidiga kuwa amniga aadan maxamed salaad raadiyaha iyo telefishinka qaranka magaalada kismaayo
horjoogo ka tirsanaa maleeshiyada al-shabaab oo isku soo dhiibay gacanta ciidamada dowladda ayaa ka hadlay waxyaabaha ku kalifa inuu isaga soo tago dhagarqabayaasha al-shabaab isagoo kuwa kale ee ku haray dhanka shabaabna ugu baaqay inay isaga soo tagaan oo ay usoo dhiibaan gacanta ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed xuseen salaad mukhtaar oo ah horjoogaha ee shabaabka kasoo goostay ee arrimahaasi ka hadlay
magacay xuseen salaad mukhtaar adharaa waana al-shabaab la sheegaya al-shabaab ahay tiitay lamaad baybakoolaa ka sheegay tiitay sidaad iiraanaa ka sheegay asbaabtaanku bahina may waha asbaab balqaldan anti la waday antan inaan ku toobasheeno ilaahay je walaalayayna ananka kooy
meegasan camalka jartay marka al-shabaab todoba sen todoba sane ka jartay ah inta kuku birtay magu ku biray ha jabhad haye ah deegaanka abaad xilligaas kuku birtay deegaan saha
may wahaa jawaari jawaarey ah okay may ku aaminsanaatay xilligaasi al-shabaab todoba sina macnaha walay adag ka jartay al-shabaab Ma- dabcan mabda'da iidan magu ku aaminsanaa diinka ilaahay inti la dhabeeyaa run ee aaminsanaa ee ku ka aaminsanaa haddana inti been ay arga dareem marka ama dareenta todoba sina ka jaryaa tiri al-shabaab marka Elow- dareenta inay elow- diinban hayn illow lama sano dhatiyoba dhowr biyaaj na liin hiri lama biyaaj na liin hiri khalaafka saddexaadna kan ee maajada ama khalaafku meeshaan illow lan bilood ama khalaafkan ay dareereeda illow sugoodu ku deer may kala sheena may hob adag geeglan kule taha ya qabeel ma kajar may halankii hadal sheego bonay mabda jiim bahala mudaf nagadona antu reedu ku marsay hob al fahma amba la dilo koro bugaad nagado kor mase he la hero koro meel isku kabooso kor hoban walna nafsata bahe qaaliska jarta ka hayd intaan ay ka sabtiyaan Ee, marka ee, ma idinku warbiyaase een, eh, muddaha ka jartay kolley al-shabaab waxyaabaha oo ina diin ahayn aad aragtay oo aad dareentay oo kiiga sabtay inaad kubad may kumid ah argumada ah dadka islaamka sheegadaw oo socda oo la gooryaw oo tawxiidsadaw oo mindidaas langaryaw kabacdan may walang mabdamis ama diintis ama haynan bonay muslim hayna hanga jitulan kuga tabaw tan aaminsayan an araga
markaas samay baa go-aan siday intaan he iyo gudaaje ama gudaankan a dhatyoobahe badbaadidii oo isku mid leeta markan intaasna halkaasaan argi inti tiitay he iwalayna habaradii dhatyo he aniin ku badbaadsada intaasaan argi halaa een, eh, ma idinku warbiyaase marka een, hadda deegaan sidaas u dhiibteen
ideer idaa la roogtay ah meegasin camal haddii idaa la roogtay
waa ka badan reeb
Een, maadaama aad haddaas dhiibtay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed aad hanis dhiibtay dabcan een, waxyaabo fara badan oo adag ka xasuusadaas al-shabaaba jiran ee dagaalo adag galle nagaden een, eh, waxyaabo fara badan oo isin suubiyi jarteen marka may ku mid ahay wala isin suubiyaaseen oo inta badan qaabilsanaateen inta badan mayba gaabilsanaynay jabhada hayan horta meel kasana ka dagaalamay gurmudey ka seedi oonay dhulkale ka shaqeeyey
afar iyo labaatankii saacii lasoo dhaafay ayaa tiro dad ah oo ku nool tuulo qiyaastii siddeed kilomitir u jirta degmada xudur ee gobolka bakool waxaa soo ritay cudurka ama xanuunka shuwan biyoodka ah iyagoo dadkaasi haatan ay lildar yihiin xanuunkaasi waxaana dadka deegaanka ay dalbadeen in kaalmo deg deg ah dadkaasi lala soo gaaro wariyeena gobolka bakool maxamed xasan abdiraxmaan ayaa warkaan inoogu soo diray magaalada wanai oo sideed kilomitir u jirta magaalada xudur ayaa afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa udurka shubanbiyoodka uu soo ritay dad kor u dhaafaya ilaas tobaneeyo tuuladaasi oo ambooqday xilli ay ku sugnaayeen hay-adaha caafimaad ee ka howlgala magaalada xudur ayaa waxaan ku soo arkay dadka soo ritay cudurka shubanbiyoodka oo geed hoostiisa lagula tacaalayo iyo kuwa baraarujin caafimaad oo ku aadan sidii ay isaga ilaalin lahaayeen waxyaabaha dheliya jeermiska keena cudurka shubanbiyoodka iyadoo kalkaalayaasha caafimaad ee deegaankaasi gaarayna dadka ay u qaybinayeen daawada jeermiska looga ilaaliyo biyaha la cabo iyo saabuun cabdiliibaan xasan waxa uu ka mid yahay odayaasha tuulada wanaay waxaana ii sheegay in ay qabaan dhibaato isugu jirta oon gaajo iyo cudurkan shubanbiyoodka oo hadda soo gaaray deegaankooda
waayo deegaanka baahi iyo oon iyo qudur qofagni sodumeeye qofoo shubanka kadheey hadda bahayo iyaalle balaangugiinle yajar waayo oonka biyoodana duru eeda sinsa nanki jirgaangirtisfur sinsaan dareere kan kale lamsaayin asaayinusu dareere waahay gaajada isku yaadha eed iyada tuulada dajeendhabashibankaad waliba bilaawday bilaawsha goyti sodomiyi waanta lagu walaay walisinhatigeekninjaantagma daawkala mangayni waa kuwan kalkaalayaasha caafimaad oo gargaarka degdega soo gaarsiiyey tuulada wanaay oo ii sheegay waxyaabaha degdega oo dadkan ay soo gaarsiiyeen baniaadmigu wuxuu u baahan yahay laba siyaabood siyaabo horta waa ka hortag midna waa daaweyn innaga ad waxaan nahay hay-addii ka shaqaynaysay qaybka ka hortagga ah oo la falgasha dhammaan wixii woosha deegaanka ah maadaama innagu aan gobolka iyo degmada intaba aan actif ku nahay ase g r r n waxaannu siinay waxyaaba looga hortegi lahaa shubanka iyo koleraha waxaa ka mid ah daawaha daawada loo yaqaano aquatabs oo kolrin oo tayadiisa aad u fiican tahay ah oo weliba ay tahay in lagu shubo halkii kaniini ama halkii table tablet toban litro ama sidii ama toban litro oo biyo ah mayb waxa uu noo hayidi badan ina sadaxta walaalka ibraahim sheegay oo kale yaa maynaan amaray inis degdega meeli assistant aan kasuubina meeli koyni ma aragnay ilaa ali qof ada afar yaale sadid dadwinga markii una fiirini kolley hata ma aragnay ilaa hata shabankii qatarka haay oo ma aragnay acute watery diarrhea ma erkorna laakiin may dareemana inishi bambiyood jara ya dareemana may wadane una baarijeegi oo koleeraha testiga laga suubihay kiyo emerjensigaha iyo wadani kulle hata usiina ka fiirini laakiin mayb waa maka aragna wal oo hata calaamadee oo bositif eh cabdulaahi xuseen cabdiraxmaan waxa uu ka mid yahay maamulka degmada xudur xafiiskiisa samafalka waxaana sharaxaya heeganka ay geliyeen bahda caafimaadka ee ka howlgasha magaalada xudur deegaan kasta oo caafimaad daro laga soo sheego in ay jawaab degdega ay ka bixiyaan walay heedee manaha een degmada xudur ku shagayay kulli dhammaantiio wada socno meelo leerhaw manaha een tuulada wanay iyo manaha dhibaato oo shubanbiyada laha ku sheegi marka gurmudkaas oo manaha walay heedee dhammaantoodaba manaha degmada ku shagayaasi kulli ilaa maamulka manaha een gobolli degmahaneys wada raani iyo manaha een sidii bulshada manaha een dadkan jiifa manaha daaweyn sheegne felabayaala kuwada surug manaha een dadkii oo waliba waha shubanbiyodka kadhihi intii kalena manaha bulshadii kalena waa hawada jirinay tan wada fadhiido daawo oo walin geebanay manaha een biyo kolorintii oo manaha biyo lagu wada daray qaabkiin isticmaalo fadeen kullin uun wada sharaani maxamed xasan cabdiraxmaan warbaahinta qaranka soomaaliyeed magaalada xudur
abaarta ka jirta deegaanada ku xeeran degmada balanbal ee gobolka galgaduud ayaa lagu soo waramayaa in gabar dadka deegaanka ka mid ah ee u dhimatay gaajiyi haraad sida ay u xaqiijiyeen warbaahinta qaranka dadka u gurmaday qoyska ay ka dhalatay ama ay ka baxday gabadhaasi warbixin arrimahaasi la xiriirta waxaa gobolkaasi inooga soo diray wariyeena cabdikariin axmed bulxan
safar aan ku qiimeynaya xaaladda abaareed iyo saameynta ay ku reebtay dadka iyo dunyada ay haleeshay ayaan ku sameeyey deegaano ka tirsan waqooyiga gobolka galgaduud gaar ahaan xadka kala qaybiya dalkeena soomaaliya iyo dhulka soomaalida ay maamusho ismaamulka dowlad deegaanka xaaladda abaareed ee wakhtigani ka jirta deegaanada dalkeena ayaa gaartay heerkii ugu sarreeyey waxaana meelaha qaar dadku ay ugu dhinteen baahi iyo macaluul sida la ii sheegay xilli dadka waaya joogayna ay igu warameen in ay tahay abaarta wakhtigani jirta mid aanay horay usoo arag toddobaatan baa jirayo ma arag mana maqal tanoo kale mana arag mana maqal waa gartay wax baad ah iyo wax xaab ah iyo wax cunno ah markii la waayey baa xoolihii wada baktiya marka geel iyo ari ari waa loo ari waa dhammaaday geella wuxuu baa ka haray lo-na ma naqaan anugu kolley carradii aan joogi jiray ma anaan arag bidhaantee dabeeri baa hadda baktiya dhimashada la ii sheegay inta aan waday kormeerka ayaa la iigu waramay in ay ka dhacday duleedka degmada balambal halkaasi oo ay gabadhay ugu dhimatay xanuun iyo baahi isugu darmaday markaan anigu gurigeygii meel agtiisa ay deganaaye dabal baa iigu xirnaa mar kasta biyo iisoo doontaa uma diidi karo waa wakti xun kaana gadan mahayaanoo lacag ma haystaan markaa u timaada biyo meel ku jira qof baktiyay uma diidi karto ceelkiina waa inaan war biyaha cabo oo bal waxaad yeeli lahaydeen haddaad wax haysataanna keena haddayna wax haysana iga tag maalinta dulayna oo maxaa ku dhacay way xanuunsatay waxay liqday wey markii hargabku ku dhacay oo ay wax cunto weyne oo saddex beri taalle ayaa neefta ugu xiran waa meydi sida uu igu waramay guddoomiyaha degmada balambal jaamac hayle oo sheegay in gurmad looga sameeyey qoyska ay arrintani saamaysay gudaha degmada balambal waxaan idinka xusi karaa qof lahaa xoolo badan oo ari iyo geel iyo lo'ba leh oo aan neefno u harin waa la hayaa waxaa la hayaa dad aankee baahi u dhintay gabar baa u dhimatay baahi magaalada duleedkeeda meel ah marka waxyaabahaas naxdinta leho badan baan ku haynaa gabadha meeqa jir baa waa islaam waxay ahayd dhowriyo tuma jira xanuun baa mase gaajo maya gaajay sababsataa laygu yidhi mase waa xaqiijisan haa gaajay sababsata waa garanaysaan qoyskii aa ka tagtay haa waa gartay gabadhaasu waxayba ahayd gabar aan weli reer yeelan oo dhallinyaro ah laakiin reerka oo dhan baa wuxuu ahaa reer iska baahan waxay ka soo guureen dhinaca xeraale meel balanbal duleedkiisa ay soo degeen runtii cidu kama warqabin markii ay gabadhaasu dhimatay kadib ayaan ka warhelnay markaan ka warhelnayna waa u gurmanay magaaladan waxaan ugu aruurinay raashin iyo lacag reerkiina hadda wuu degan yaho magaalada meel agteeda uu degan yaho dadkii kale dadka magaalada ayaa badbaadiyey wakhtiga jiilaalka oo durkay waxaa ka dhashay cudurro saameeyey dadka iyo xoolaha qaybahooda kala duwan waxaana laygu waramay in xaalufka ka dhashay abaarta ay sababtay in xooluhu aanay ka bixin xerada ama aan la foofin taasi oo ka dhalatay markii dhirta laga waayay xaabkii ama waxa ay xooluhu kasoo hoos qaadi lahaayeen noloshanadu ilaahay mahaddiisaan joognaa waa fiicannahay laakiin wakhtigu aad iyo aad uu kulul yahay xaaladdu noogu kulaatay waxaase ariga wa iska buqabteeyo adoonka arigaas ano walba dunyadaasaan kasan jirnayo xarin magaalo manalan iyaduna aad iyo aad bay u indhaxun tahay jirro baha la yidhaha waa ku habsatay abaaruhu aad iyo aad bay u halkeeyeen haddee baktigiisa iyo kolley in maxaan ku dhahay tabarxumadiisa waxaanayn hadda waan ka fiicana isaguna aad
aad iyo aad u mahadsan yahay wariyeena cabdikariin bulxan dhegeystayaal warbixintaasi oo dhammaystiran barnaamijka faaqidaada wararka ee warka kadib ayaa si toos ah kaga bogan doontaan haddii alla wadala karaali noqdo xaflad lagu maamuusayay maalinta haweenka adduunka ee sideeda maars oo ay ka qayb galeen jaaliyadda soomaaliyeed ee waddanka mareykanka ayaa lagu qabtay magaalada colombos ohio ee dalkaasi mareykanka warkaan waxaa ohio nooga soo dirtay deeqash sire deeqasona xaflad ballaaran oo lagu maamusayay maalinta haweenka adduunka oo ku aadan sideedda bishan aanu ku jirno ayaa lagu qabtay xarunta loogu arrimiyo gobolka ohaayo oo ku taala magaalada tan colombos waxaa soo abaabushay khadro maxamed shire oo ah aqoon-yahanad u dhaqdhaqaaqda arrimaha haweenka islamarkaana madax ka ah ururo kala duwan waxaa kasoo qaybgalay haween aad u badan oo ka kala socday qowmiyeedaha kala duwan ee ku nool colombos iyo madax badan oo ka kala yimid heer gobol ilaa iyo heer degmo waatan khadre maxamed oo faahfaahinaysa qaabka xafladdu ay u dhacday iyada oo xusaysa in xafladani ay sideedii sane ee lasoo dhaafay ku qabanayeen magaalada tan colombos maalin wanaagsan magacayga waa khadro maxamed shire maanta halkan waxaa iskagu nimid xaflad ballaaran oo loogu maamuusayo maalinta haweenka adduunka oo noqon doonto maarji eid arbacada soo socota oo anagu maanta aan halkan kusoo hormarinay meeshaan aan joogno maanta waa aqalka laga xukumo gobolka ohio ama ohio state house meeshaan maanta waxaan ku qabanay xaflad ballaaran oo ay kasoo qaybgaleen dad aad u fara badan marti sharaf badan madax soomaaliyeed oo madax hore madax hore oo gobolkan ohio madaxda gobolkan oo hadda ku jira golayaasha degaanka iyo golayaasha gobolka labadaba halkan waxaa yimid gobarnarkii hore oo gobolka ohio ted struglan iyo afadiisa francis struglan waxaa kaloo noo yimid state senator sharita brown waxaa noo yimid state council women elizabeth brown waxaana video message noo soo diray oo imaan waayey ee senator dadka ka Shirley hadlay waxaa ka mid ahayd yusra abraar oo madax ka ahaan jirtay bangiga dhexe ee soomaaliya iyada oo abaalmarino la bixiyey islamarkaana yusro ay xustay in loo baahan yahay in la xoojiyo garaadka aqoonta iyo tayeynta haweenka soomaaliyeed soomaalidu inay lafdhabarkeeda tahay waa la ogyahay dumarku ay yihiin Ah, haddayna soomaalida dumarku ayna jirin soomaaliya maba noolaateenba dumarku hadday dibadda joogaan iyo hadday waddanka joogaanba iyo kareeraha aad iyo aad u dhaqaaleeya waxaan idiin sheegayaa kale eh, in ay dowlad cusub ay dhalatay waddanka la doortay in eh, maxay ahayd ay, eh, waxaad odhan karto waa cu- waa cusubaad yaa dhashay laakiin laakiin faro wada- eh, wadajir iyay wax ku qabtaan waxaa muhiima in la taageero dowladda cusub in lala dagaalamo qabiilka iyo musuqa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacaygu waa saare xuseen mire waxaan aad iyo aad ugu hambalyaynayaa maalinta loolagu wacay maalinta haweenta waa ku faraxsanahay laakiin waxaan leenahay inan ragow mar walba annagu nabadda abuura adinkuna waa dubisaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo safiya tusmaa waxaan u hambalyaynayaa haweenka adduunka adduunka oo dhan khaasatan haweenka soomaaliyeed ee dal iyo dibadba bismillahi raxmaani raxiim salaamu calaykum magacaygu waa fuusiya aadan maxamed maanta waxaan joognaa xafladdii womens dhayga maalintii dumarka haweenka marka annagoo dumarka soomaaliyeed ayaanu halkan isugu nimid aan ka soo qayb galnay waxaan u rajaynayaa dumarka soomaaliyeed meelay joogaanba bashbash barwaaqo caafimaad guul abaarahana ilaahay soomaaliya ha ka saaro asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu magacayga waa safiya diini maanta waxaan dabaaldegaynaa xuska sideedda maarjo oo ilaa iyo maalintan yaran soomaaliya u dabaaldegi jirnay waxaan aad ugu faraxsannahay soomaalida joogta colombis ohio aad iyo aad baan ugu faraxsannahay waxaan aad iyo aad ugu faraxsannahay dowladda noo dhalatay oo aan aad iyo aad ugu naaloonayno uguna rajo weynahay inay isbeddel qaymo leh oo la mustaqbal la taaban karo inay noqonayso sn t v colombos ohaayo
halka warkaasi udan kaga imaanayo waa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka jaamacadda carabta ayaa kulan ku yeelanaya magaalada qaahire ee xarunta waddanka masar kaawa ay kaga arrin hadlayaan xaaladaha ka taagan wadamada syriya iyo yemen libiya iyo sidoo kale go-aanka dowladda maraykanka ay safaaradooda israa'il ugu rareyso dhanka magaalada qudus ee barakeysan shirkan oo ah mid sanadlaha laguna qabto inta badan waddanka masar waxaa la qorsheynayaa in lagu gorfeeyo go-aanka maraykanka uu safaaradiisu israa'il ugu wareejinayo dhanka magaaladaasi qudus iyo xaaladaha kale ee wadamada carabta ka taagan gaar ahaan waddanka yemen oo dowladda sacuudiga ay ka wadaan dagaal iyo ay ku hogaaminayso islamarkaana kooxaha xuutiyiinta ee shiicada ay kula dagaalamayaan dowladda waddankaasi sacuudiga xaaladda waddanka syriya ayaa qayb ka ah shirka wasiirada arrimaha dibadda ee jaamacadda carabta kaga hadlayaan madaxweynaha dalka maraykanka donald trump ayaa horey u sheegay in safaaradda maraykanka ee israa'iil ay u wargeynayo ama u wareejinayo dhanka magaalada qudus taa oo ay si weyn u cambaareeyeen dowladda falastiin iyo sidoo kale wadamada kale ee caalamka ka tirsan kulanka maanta ay isugu imaanayaan wasiirada arrimaha dibadda ayaa kusoo beegmaya xili wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda britain uu booqanayo israa'iil iyo dhulka reer falastiin warkii oo aad kala socotay radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya dhegeystayaal waa nagintaa ciddii uu sheegana warkaasi waxay ka bogan karaan isagoo maqal iyo qoraal intaba leh bogeena aynu internetka ku leenahay ee radio muqdisho dot net